ka garanayn markaasaan iska laysaye hakasamin bay idhahan ha dagmin haddaad nala dagaalanto inaanu ragnayn baan ku tusilayn bay ku idhahay nimankii ballanta laisku ogaa waxa bay taageen waxay is idhahdeen wakaa muxamedna maanta aad la hadasheenoo waxba samayn waa khalaas maalintii dambe ayaa qof dumara oo muslimada oo xijaab iyo niqaab xidhan ayaa suuqoodii tagtay nin dahabley dahab ka samaysanaysa wuxuu dhaha wejigaaga iska qaad wejigay tus oo waxaa iminka gaalada reer yurub loogu taaglaayi niqaabka fura iskuullada alla imanina suuqyada alla marina muslimiintii la joogtay halkaasay marayaan kuwa qaaqaawanee sogobkee sidoodii socdana waxay ku leeyiin waa dimuqraadiyad oo waa xorriyad ha daaya sidood waa waa xorriyatu libaas bay dhahan ha waa wuxuu doona ha labisto dee kana wuxuu doona ha labiste dah may kani diin buu tilmaamaya oo kana haddaa muxuu tilmaamaya shaydaannim waxa weeyaan weligoodba gaalo cawradaa dumarku bay ku socdeen shaydaan baa farayey shaydaan baa faray oo ilaahay kaga hor ballan qaaday waxaan tusayaa cawradooda mar walba ha sii faydaan way sii socdaanuun ilaa la sheegay imanka qaar aan waxbaba xidhnayn oo urur samaystay oo le war ilaahay siduu inagu abuuray siday ahayd ma inagoo shaal isula xidhmaynu soo dhalannay maya inagoo qaban baynu soo dhalannay yanaas cuslaynin ha halkii hore ha lagu laabto oo halkaasay taagiyi wuxuu idhi wejigaaga tus iyo tusi maayo deetana qaar buu faro wuxuu idhi xijaabkeedaba soo laaba iyadoo iska moogan oo isogeyn ayaa xijaabkii la soo laabay halkaasna wax loogu dhajiyey show ismaba oga intan ay fadhido waa suran tahaye markay kacbada ee ceebi taagintay way istaagtay khalaas waabay qaawadii qaylee ku dhufatay ya muslimiintaba u qashatay nin muslimo joogay meesha ayaa soo orday kii yuhuudigaabuu dilay waa suuqoodii iyana waa la isugu yimo waa la dilay muslimkii ninkii muslimkaa baa la dilay rasuulkii baa loo sheegay waxaa la siiyidhi yaa khayr allahi irkabi ciidankii islaamkaa la soo kiciyey yuhuudna waa la isku xeeray suwer baa laga qabtay nimankii hanjabayey ee ee guulguulayey oo hanjabayey ee ragga u hanjabayey waxay bilaabeen inay difaac galaan shan iyo toban habeen ayaa cidi ka soo bixi weyey dagaalka ilaahay rag baanu nahayna way soo bixi waayeen markii dambena rasuulku wuxuu damcay inuu laayo laakiin cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ayaa soo dhex galay wuxuu ihi iga kaxee ha ka tagaan hubka iyo xoolaha midna ay qaadanin hubka hubka iyo iyo iyo iyo lacagta ma qaadan karaan wixii kalaa qaataan way guuleen sidii bay ku guuleen shaam bay tegeen halkiiba ku leedeen markaa yahuudi weligoodba qur-aankaa sheegay wakullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqu minhum ballan markay galaanba qaar baa jebiya intaas waa yahuuddii koobaad saddexdii garab garab buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka takhallusay qaswatu beder safarkii aynu sheegnay ee galbaday ee xaggaa iyo shaam ku maqnaa soo noqodkiisaa la sugayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkan horta dagaalku muu talagelin haddana waxyaalaha dagaal lagu guulaysto ee jihaadku ku guulaystoo dhan wuu la yimi waxa ugu horeeya ugu badan inaad war hesho oo war la heli ama tale la heli haddaanaad cadowgaaga warba ka haynin wixii aad samaysaaba waa shay aad ka samaysay un nin saxaabiyuu diray meel shaam ku dow buu u diray wuxuu leeyay markay safarkaasi ku soo maraanu ii kaalay wuu soo orday wuxu uhi safarkii way soo dhaafeen dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuu la hadlay wuxuu ihi quraysh safarkeedii baa meesha maraya ninkii hubkiisa iyo wuxuu fulayaa diyaar yihiinow isoo raac waa intaasoo ilaahay naga siiyaaye isoo raaca waayo waxaa la rabaa in laga goosto waxay sameeyeen jaraa'imtii iyo dembiyaday galeen in badh laga gooyo lagama wadagoyn karee in badh laga jara iminka deetana saxaabada qaar badan baa iska joogay oo wixii hubkooda iyo xoolahoodu ka fogaayeen oo dhani may soo raacin saddex boqol iyo saddex iyo toban nin ayaa soo raacay wax hub laydhaana waxay wataan seef seef iyo waran waran duruucda la xidho ee birta ee dagaalka laga xidhaa way ku yartay koofiyad bireedku waa ku yaryihin fardu waa laba keliya awrtu waa toddobaatan oo saddex saddex baa loo fuulaya nin baa fuulaya xoogay soconaya labada kale way sugayaan waa la iskakaayaysanaya waa la isku bedbedelaya saasaa lagu soo baxay laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey waxyaalaha lagu guulaysto o dhan saynu sheegnay oo ay ka mid tahay wardoonka kolba cid buu dirayey mar wuxuu dirayey laba saxaabi ulaa ii soo ogaada abu sufyaan iyo safarkii halkuu soo marayo markaasay war doonaan way soo celiyaan warka haddana qaar kaleu diraa warkii bay keenaan mar isagii abubakar baa warka doonaya markay gaaladu soo dhawaadeen isagii abubakar baa doonay warka ilaa cid kale muu aaminay markaasay u tageen nin odaya oo quray oo ah caraba oo waayo araga waxay ku yidhaahdeen bal warran wuxuuli idinku warrama waxay dhahan markaad noo warrantaanu kuu warramaynaa maxay iga waraysanaysaan maxamed nooga warran asqarinaya haddii la hadday dhahaan quraysh nooga warran wuu fahmaya markiiba maxamed iyo asxaabtiisii nooga warran markaasuu yihi ninkii ii warramay hadduu run sheegaayey wuxuu igu yihi maalhiblaayoy soo baxeen hadday run ahayd maanta maalhiblaayay joogaan dhulkao dhan baa u xisaabsan bartay taagnaayeen ayuu sheegay nooga warran qurayshna bay yidhahdeen suu yihi maalhiblaayay soo baxeen baa laygu yidhi hadday run ahayd oo qofkii sheegay run sheegay maanta maalhiblaayay joogaan waa bartay joogeen markaasuu yihi haddaba ii warramay nii warramaye naxnu min maain ay yidhahdeen annagu biyaanu ka ahaanay reer biyood baanu nay reer biyood ayaanu nay beenna may sheegin waxna may warramin waayo bini aadam walbaa biyuu ka abuuran yihin ninkii wuu yaabay odaygii maa min maa a min maa iciraaq oo biyahana waa maxay ma biyihii ciraaqba ma webiyadii bay ka socdaan warkaasi waxay gaadhay in marar kalena wuu diray ciidan kaleu diro wardoona iyana waxay soo qabteen saddex dhallinyaro ah markaasay waraysanayaan yaa ka socotaan waxaanu ka soconnaa quraysh iyo ciidan weynihii way karbaashaan marka la xanuujiya dhaa maymay abu sufyaan iyo safarkii baanu ka soconnaa maasay daayaan markii rasuulku alayhi salaa salaad buu ku jira uu ka baxay ayuu yihi markay runta idiin sheegaan waa garaacaysaan markay been idiin sheegaanna waa daynaysaan waar ciidankii bay ka socdaana daaya ii warrama uu soo fadhiisiye warka o dhan buu qaadanaya wuxuu leeyahy ka warrama quraysh baa socota haa yaa ku jira raggii waaweynaa abi jahl cutba shayba rabiica waliid waxaa ku jira umaya umay ibnu khalaf waxaa ku jira abilhishaam abalbakhtari ibnu hishaam raggii o dhan bay tiriyeen soo asxaabtayga wuxuu ku yidhi haadii makatu alqat ilaykum aflaada akbaadiha waa tan quraysh ee maka oo beerkeedii bannaanka soo dhigtay qorayshoo raggii khatarta ahaa ee ay ugu fiicnaa bannaanka idiin soo dhigtay intaas waxa weeyaan xaggii wardoonka waxaa kaloo lagu guulaystaa shuurada wadatashiga in ummadu ay yeelato wadatashi ilaahayna muuminiinta uu ku ammaanay wa amruhum shuuraa baynahum rasuulkana waa faray washaawirhum fi lamr mar kastoo la marayo wuu la tashanaaye intii hore waxaa la raadinaya safarkii waa aynu sheegi doonaa halkuu ku dambeeyey laakiin markii safarkii la ogaaday xaaladiisa ayuu rasuulku asxaabta la tashaday maxaynu yeelnaa maada nacmal maxaynu yeelnaa ma horeynu soconnaa ciidan weyniyaa soo socdaa kumaynaan talagelin mise waynu laabanaayo dagaalka madiinaynu ka galnaa abubakar baa hadlay si fiican buu hadlo aynu hore u soconna buu yidhi rasuulku wuu duceeyey weli wuxuu ihi ila taliya cumar baa hadlay si fiican buu hadlo wuu duceeyey waa u daayey ila taliya haddana wuu sii waday waxaalay miqdaad baa hadlay haddana waa u duceeyey intaasoo dhani hadalkoodii halkii la rabay kumay dhicin ama si ciddii la rabay kama iman waayo cidda la rabayay ahayd inay ansaari hadlaan ansaartu boqolkiiba toddobaatan bay ahayn ciidanka muhaajiriintu waxay ahayn saddex meelood oo meel bay ahayn ansaartuna heshiiskii horeynu soo marnay muxuu dhigayey madiine gudaheeda igu difaaca bes iminkana waxaa laga soo baxay laba boqol oo kilomitr ayaa bannaanka laga joogaa waxay xaq u le inay idhaahdaan waxaynu ku heshiinay wuxuu ahaa inayn madiine ka dagaalanee ina celi yaa rasuul allah markaa wuu iska hubsanaya ile xaq bay u leey inay idhaana celi wuxuu ihi ila taliya unbuu yidhaa markay hadlaanba waxaa fahmay sacad ibn mucaad saciim alaws madaxdii aws nin ka mida ayaa fahmay oo ihi lakaanaka tacniina yaa rasuul allah rasuul allow malaha annagaad noo jeedaa annagaad noo duul xulaysaa haa buu yidhi idinkaan idin jeeda wuxuu ihi ya rasuul allah waa ku rumayn oo waa ku raacnay oo waxaanu qirnay inaad xaq noola timi ballan baanu ku siinno waanu kula ballannay inaanu ku yeelayno ku maqlayno ee wixii aad rabto u soco waa kula soconnaa baddaa haddaad nala jibaaxdood nala jiidho waa kula jiidhaynaa buuri qofna naga hali maayo ma necbin inaanu cadowgeegays helno innaa la sidqun fi lxarbi innaa la subrun fi lxarbi sidqun fi liqaa wuxuu idhi dagaalkana waa ku sabirnaa waanunu ka run sheegnaa ilaahayna wuxuu ku tusi doonaa wax aad ku faraxdo ayaad naga arki doontaa wixii aad xoolahayga ka qaadato ka qaado wixii aad nooga tagtana nooga tag wallahi waxaad qaadatiy waxaad ka tagto waxaad qaadataanu jecella ya rasuula allah markii buu rasuulku farxay wuxuu uhi siiruu wa abshiruu markaa tashiguna waa waxyaala lagu guulaysto qof isagu isbida odha anaa idin talinaya idinku samcan wadaacan u dhaha ha uraarsan haya iga daba dhaha idaba socda uun waa lagu guuldaraysta rasuulka ilah baa ka maari waayey in ummadda la tashado waxaa kaloo ka mid a in ummadda ilaahay lagu xidho oo la yidhahdo guusha ilaahay baa leh hubkeennuna keeni maayo tirana ku keeni mayno tayo iyo raganimo kale ku keeni mayno waayo rasuulku wuxuu lahaa fa ina allaha wacadanii ixda daa'ifatayn labada qolo ama safarkiiyaba inuu helaynaa ama ciidankaynu burburiyeynaa labadaasaan lay ballan qaadaye abshira waxaa kaloo iyana lagu guulaystaa ummadda in mooralka loo dhiso haddaad madax u qabsato waxay soo wadaan miyaad og tahay waxay gaalow sameeyeen miyaa og tahay waxay haysateen miyaa og tihiin khalaas waad barag jebinaysaa qadiyad la yaab le weya islaamka waa la waa waa la waa la dhiiri geliya abshiru baa la dha bishaaraysa ina kayda shaydaani kaana daciifan ha shaydaanna waa daciif gaalna waa daciif ilahay weligiba saasuu lahaa waxyaalaha kale lagu guulaystay ka mid tahay in bash- ee, in la- oo la sheego madadka iyo guusha ilaahay waxaa kaloo rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam gurmadka xagga ilaahay ka imanaya wuxuu asxaabta u sheegay inay imanayaan gurmadka wuxuu uhi haada jibriil fii sanaayaahu naqac bishaaraysta waa kan jibriilo dhoolihiisu boodh leeyihiin ha faras buu eryayaa boodhkuu kicinayo ayaa boodh u sameeyey mikaa'ilna wuxuu wataa qayb jibriil wuxuu jibriilla qayb u wataa iyana waa madad kale intaasi markay dhacday waa xagga muslimiinta waxaa kaloo lagu guulaystaa in la eegto meesha muhiimka sababta la keeno sababtu waa maxay inaad adigu meesha wacan ee dagaalka laga geli karo doorato oo ana cadowgaagu kuu doorin in adigu kaga horrayso rasuulka isagaa uga horreeyey meesha meel buu degey halkii degey waxa u yimi nin khabiira xabaab ibnu mundir ama xubaab ibnu lmundir baa wuxu uhi ya rasuul allah halkan maxaa ku dejiyey ma amar ilaahay baad ku degtay mise adiga aragtidaad iska hubsanaya ila waa nebi waana bini aadan mar wuxuu ku degi karaa tale bini aadan marna wuxuu ku degi karaa tale ilaahay ma iska hubsanaya haduu ilahay rasuullah ka daa sidan waxaa laga yaba inu yidhahdo ilahay baa faray joog adigu ah markaa iska hubsanaya dabeete wuxu uhi ya rasulallah maxaad ku degtay wuxuu uhi ra'yigayga iyo taladeydaan ku degi wuxu uhi haddaba rasuul allow halkani meel la degan maaha ceelashii badar oo dhan baa kaa horreeya cadowguna ceelashaasay helayaan way dhergayaanba biyay ka dhergayaan nimanka surmi aan ku ridno biyaha inagu aynu helno oo inagu aynu cabno oo aynu maydhanno oo inagu aynu helno iyaguna ha maaratay ha ha haraadaan talaad keentay buu rasuulku yuri alayh salatu wasalam lama yidhahdo waxaa tahay saxaabi yar joog digtoonow khalaas dhaqaaq lama odhanayo ha waxa weeyaan qofkani waa muslim taluu kugu leeyahay waxa weeyaan qayb buu ku leeyahay wuu talinaya taladun baa la eegaa ma macquul ba mise maaha ka ugu yar baa talinaya markaasaa taladun la eegaa lama eego qofka ka soo fushay rasuulku wuxu uhi laqad asharta bira'yi wallahi ra'yi baad ishaartay dagaalka khaybar marka la gaadhana maalin kale saasuu talinaya ninkani waa nin khabiira oo ilaahay baray wuxu uhi ya rasuulallah ceelka ugu sheeye deg ceelasha oo dhanna innagoo aynu haysanno ka ugu sheeyan degayna markaana aynu samayno berkad yar oo aynu berkadda biyaha kusoo dhawaysanno ila nin dagaal ku jiraa inuu wadaan tuurtu maanta o dhan soo jiidaa ma awoodi karayo inta hore aynu sii buuxsanno sidii baa la yeelay halkii baa la degay waa la hagaajistay waxaa kaloo haddana lagu teliyey yaa rasuul allah muslimiinta halkan joogto oo muslimiintu ma ahee in badan oo badan ayaa harhsan oo aan moodayn in dagaal dhacayo yaa rasuul allah aanu kuu samayno cariish aad ka maamusho waa waxay iminka u yaqaanaan ciidamadu qurfata alqiyaada qolka maamulka ama taliska oo aanu kuugu samayno wixii aad fuuli layd haddii laynaga adkaado haddaynu adkaanana dee iyadu waa caadi iyo ciidankii ku ilaalin laha waxaa soo jeeday sacib mucaad sii baa la yeelay cariish baa loo dhisay soddon nin oo ilaaliya waa loo sameeyey abuubakarna waa uu la joogay intaas waa xaggii diyaargarowga muslimiinta safarkii abu sufyaan konton nin iyo isaga ayay ahaayeen waxay wadeen lacag aad iyo aad u fara badan oo quraysh haddii gacanta lagaga dhigi lahaa dhabarjaba aanay weligeed ka soo waaqsadeen ku iman laha laakiin abu sufyaan nin sahlan mu ahayn nin wuxuu ahaa khabiira oo waayo araga oo taxadar badan dhegtuna way taagnayd waayo dhowr dhowr safaroo hore ayay muslimiintu dhexda u galeen dabeetana wuu diyaar buu ahaa wuxuu ka soo horreynaya safarkiisa kolba u xoogay dhowr kilomitir buu ka horreeya wuxuu yidhi meel ceela ceelkiibuu waraystu yidhi miyaa wax maqasheen cid miyaa aragteen maya ma yidhaahdeen laakiin haddii laga tegi waayo laba nin oo garan weynay ayaa ceelkan ka dhaansaday biyo waa labadii muslimiin ee tahaa ee sa- ee sahanka ahaa waa abu sufyaan waa nin khatara intu bartii ay awrta fadhiisiyeen tegey uu tegey ayuu saaladii awrta burburiyey saaladu baaraya halkaasuu cilmi ka baaraya saalad maxaad ka baari lahayd ma saalaa ku warramaysa ha isagu saaladu war ka raadinaya ha wuxuu leey saalay warran maxay ka warramaysaa wuxuu raadinayaa waa reer madiine oo awrtoodu waxay daaqdaa timirta timirta lafahoodaa soo raaca saalada deetana inay madiine ka yimaadeen iyo in kale u eegayaa siduu u burburinayay ayuu laftimiraad ka helay siduu warkaa wallahi waa muslimiintii waa reer madiina wuxuu u yeedhay nin reer miyiya damdam ibnu camr alkhifaari laydhaa wuxuu uhi nin yahow hawl baan kuu dhiibayaa quraysh orodoo war gaarsii waxaa tira ka soo kacay waa wareeg safarkiinnii waa lala wareegaya adigana markaad ii timaado maka laba awroo sadiiba waa waa reer miyi oo lali sadiib baa lagu siinaya laba awr baa lagu buuxinaya ninka u dhaqaaqi dariiqii lagu dhammayn jiray laba maalmood lagu gaari jiray maalin buu ku gaadhay markuu maka galayna wuxuu sameeyey wax la yaab leh maryahaba wuu dhigtay maryahaba wuu dhigtay awrkiina sankuu dilaaciyey oo uu dhaawacay waanu ku dul istaagay awrkii bal nin qaawan oo awr ku taagan oo afka kala waaxaya oo qaylinaya oo go' lulaya sawiro adugu go' lulaya ka soo kacay qoraysh way istaan bay bay noqotay waayo markaad war dhiile la sido haddaad la soo luudo waa lagula yaabaya waxaa sida iyo soco- iyo socodkaagu isma lahaa la leeyihi waa in waxoogay qofku waa inay ka muuqataa qoraysh way soo boodeen safar horaa jiro muslimiintu qabsadeen waxay dhahen ma waxuu moodayaa maxamed inuu safarkan noqonayo kii ibnu alxadrami oo kale wala inaan noqonayn abu sufyaan muxuu sameeyey safarkiina uu ku noqday markuu ninkan diray ee qurayshuu kiciyey ayuu haddana safarkii ku noqdayoo dariiqiiba u bedelay saasuu safarku u soo socday ko- waqooyi ilaa koonfur way isku dhici lahayn isaga muslimiintu muslimiintu dhexda u gelayeen dariiqiiba u bedelo galbeed buu u noqday siduu u socday uu badda xeeligeeda tegey badun buu raaciyey meel aad u fogoon la gaadhay hadhowta markuu dhamcay ayuu warqad soo qori doonaa sena arki doono isagoo abu sufyaan saasuu ku- ku badbaaday iyo safarkiisi qurayshina waa soo baxeen waxay sameeyeen nin walbaaba inu soo baxo kii soo bixi kari waayeyna nin kaluu soo diray oo uu lacagta ka bixinayay markaasaa reer oo dhan waa soo baxeen reer keliya marka laga reebo bani cadiy ibnu camr bani cadiy ibnu kacab oo ah reerka cumar ibnu khadaab cidi kama soo bixin inta kale reer walba waa soo baxeen kun iyo saddex boqol oo nin baa soo baxay oo waxay wataan ilaahay ku ogyahay laba boqol oo faras bay wataan awrtay wataan tiro ma laha geela u dareersanay qalanayaani tiro ma laha madaxda la socotaa tiro ma leh hubka iyo say u diyaarsan yihiin way qalabaysan yihiin waxaa hogaaminaya abujahal markay bixi doonaanay diyaargaroobeen ayuunbaa khatar weyni soo waajahay khatarta soo waajahday waxay noqotay wallaahi niman la yidhaahdo ee bani jucshum ama kanaana qayb kaloo la yidhaahdo ayaa cola haydeen barta dagaalku ka dhici doonaana waa meeshii a nimankaasi deganaayeen maxay idin yeeshaan haddaay moxamed isaleeshaan kuwanaa dhabarkeedi ka dilaya deetna waa ibliis oo shaydaan oo isaga waxay dan uga yihiin jindiga ilaahay iyo jundigiisu inay isku dhacaan isagaa u yimi wuxuu iska soo dhigay suraaqa ibnu maalik waa ninkii odayga ahaa aynu hijrada kusoo maraynay oo reeraha u taliya ayuu iska soo dhigay mar alla markay arkeen bay farxeen waa kan suldaankoodii ah, odaygoodii kaaba qabiilkoodii waa kan wuxuu uhi waan anaa idinka wakiila anaa magantayda tihiin maano idinla socdaa baa reerkan idin taabanaya wallahi inaa saa idin eegeen way bishaaraysay oo soo baxeen isna wuu la socdaa waana ibliis Ah, waa ibliis waxaa la dhahaa ciidanku waxay wateen shayaaiin alinsi waaljin Ah, xaggana abu jahl baa horkacaya fircoon alumma Ah, waxaa kana horkacaya ibliis baa ee jooga markay meel dhexa marayaan ayaa warqadi timi warqadaas waxay leedahay abu sufyaan bay ka socotaa waxaa u soo baxdeen inaad safarkiina difaacataan safarkiinana galbay oo guulaysay oo badbaadiye maxamed dagaalkiisa waxba dan kama lihidine waxay idin taraysaana ma jirto inamadiinniiba meesha jooge iska soo laabta roore difaac baa haydeen waa xigmad caqli buu ku fikiray laakiin nin baa la wataa oo hor ilaahay baa sheegay waizayana lahum shaydaanu acmaalahum wa qaala laa ghaaliba lakum alyawma min annaas nin abu jahl laydhaa iyo qolooyin badan ayaa xinjirtoodu ay meesha taallaa Ah, niman baa baxaya lama joojin karo kayse wuxuu uhi wallaahi lan narjic noqon mayno rag baa dhaqdhaqaaqay xakiim bnu xisaam iyo odayaal dhowraa dhaqdhaaqay waa war aad u dheer rag badan bay u tegeen laakiin wixii o dhan waxa isku fuugsaday abijahl wuxuu u hadlay wuxuu uhi wallaahi laaban mayno xataa narida badran ilaa aanu bader aroorno ceelkii bader ilaa aanu ka soo biyo cabno wanashraba alkhamr halkaana khamriga ku cabno wananxara aljuzuur awrta halkaa ku qalanno watacsifa calayna alqiyaam habluhuna noogu heesaan watasmaca bina alcarab carabinana maqasho dhoola tuskayaga falaa yazaaluuna yahaabuunana abadan weligay baa naga baqdaan meesha waxbaan tusaynaa dadkaan wax tusaynaa dhowr cishaanu deganaanaynaa meel walbo ciidan baan u diraynaa carab oo dhan baanu dhoola tus samayn culimmadu waxay idhaahdeen wixii uu sheegtay ayuu ilaahay ku qallibay ilahay baa ku qallibay wuxuu ihi beder baanu arooraynaa warada xiyaad almowt ceelkii geeridu ku arooray nashrab alkhamr khamri baan cabbaynaa buu yidhi shariba kaasa almaniya koobkii geeridu cabbay nanxara aljazuur geer baanu qalanaynaa nuxira huwa isagii baa la qalay nuxira huwa geel baan qalanayna soo mahay ha tacsifa calayna alqiyaan hablaha noo heesaya naaxat calayhi nawaaxi nawaaix dumarkii barooranayaa u baroortay heestina baroor bay noqotay ha wa tasmacu bina alcarab guushayada carab baa maqlaysaa ceebtoodii wadhoodiiba carabi maqasha falaa yazaaluuna yahaabuunana abadan weligood way naga habeysanayaanna weligood way nagu soo dhiiranayan bay noqotay aa nimankii cidlo lagaga tegay bay noqotay abujahal saasuu ahaa intaa kuma ekaysane raggii mucaaradka ku ahaa dagaalkana wuu kiciyey muxuu ku kicinayaa nin ka mid ahaa wuxuu u diray uunsi khatar buu ahaa nin khatar u ahaa wuxuu u diray baalka dumarku ku uunsadaan wuxuu hi adigu kaa qaado dumar baa tahay kiina wuu xanaaqo wuxuu ihi kaayaga dumar wuu ogaan doonaa waa ninkii loogu hordilo kii labaad ee la dilu noqon doonaa kii labaad ee la dilu noqon doonaa nin hore oo muslimiinta wax ka dileenna isna wuxuu ihi qayli oo waxaa tiraa todobaaye wuxuu ihi isagaa kiciyey saasay hore ugu soo socdeen bartoodii bay soo dhawaadeen markay soo dhawaadeen ee ciidamadiisu soo gaadheen ayaa nin la idhaha cumayr ibnu wahab oo aad u dhib badnaa ayaa idin waaryaa lahayd aan nimankaynaga soo hubiyo waa ina soo hubi bay idhaahdeen ciidankii muslimiintu ku wareegi wuu soo noqday ilka cabir buu wadaa deete wuxu uhi nimankan ina hor joogaa horta intaynaan intaa soo dhaafinin markaa ay halkaa warku yimi nin la idhaha akhnas ibnu shurayq oo xaliif ahaa la bahwadaag ahaa qoyskii rasuulka dhalay bani zuhra ayaa yidhi waryaalaheen maanta aniga imaqla oo waxaan ku taliya yeela oo waxay noqotana aniga isaara hadday ceeb yeelatana aniga isaara hadday wanaag yeelatana aniga isaara waayo tali bay idhaahdeen in celiya buu yidhi saddex boqoloo nin bay hena way noqdeen berigii dambe oo dhan ninkii wuxuu ahaa nin u taliya waayo way ku guulaysteen qofba kama dhiban reer bani haashim baa xataa la socda qoyskii rasuulku waa la soo khasbay dagaalka soo galaa la yidhi waxaysna noqda ma noqon kartaan baa la yidhi sidaa ogeed markaa ciidankii badnaa wuxuu ku noqday sagaal boqol iyo konton buu noqday ninkii wuu ku wareegay muslimiinta wuxuu yidhi alqawmu alaasumia way yaqaaneen nimanku ciidankay naga soo horjeedaa waa saddex boqol yaziiduuna qaliilan aw yanqusuuna qaliilan ama in yar bay ka badan yihin ama in yar bay ka yar yihin la hela in yar bay ka badan yihin saddexiy toban wuxuu ihi ii kaadiya bal inay wax naga qarin inaan soo hubiyo tobagugu ayuu xulay uu soo laabtay waxnaba uma dambeeyaan waa saddexaa boqol laakiin niman yow dhegaysta buu yiri wallaahi anigu kuwaan soo arkay nee xoolahan soo arkay awrta ahaa raggay sideeni geeri socotay ahaan buu yiri anugu geeri baan soo arkay rag baan soo arag buu yiri nin walbaaba see ku wataa buuri wax kaloo u dambeeyaa ma jiraan idinku intaa qalabka wataan ee gaashaanka iyo diraca birta iyo goofiyadda iyo niman mid sidaan soo arkay buuri hadday intoodun idinka dilaan oo iyaga laysaan maxaa faa'iideen saddex boqol hadday dhulka idinka dhigaan iyagoo mariya oo maxaa faa'iideen buuri waa baltashada war waad baqatay baan idhi inankaaga baa ku jira inankiisaa ku jiraysa adigu waxay socotaba way isku soo dhawaadeen habeenkii baa la kala hoyday habeenkii baa la kala hoyday markii habeenkii la kala hoyday waa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam loo keenayo dhallinyarada saddexdaa lasoo qabtay ee uu ka waraysan inuu leeya la socda ciidanka tiradoodu waa imisa garan mayna waa badan yihin tira wuxuu kusoo saaraya xisaab waayo dhaqankii buu yaqaanaa wuxuu yidhi iska dhaafa tira ma garanaysan haa maxay qashaan maalintiiba waxay qashaan bay idhaahdeen neef geela maalintiiba neef geela ayay qashaan deete wuxuu yidhi alqawmu maa bayna tiscumiya ila alf anaa garanaya waxa ay cunayaan baan ka soo saaraya xisaab baa la yaqaanaa neefka oo cidda cunta yaqaaneen cidda uu ku filayay bay yaqaaneen wuxuu rasuulku yihi ciidanka inaga soo hor socdaa waa sagaal boqol ilaa kun inta udhaxaysa waaba inta udhaxaysa ficlan waa sagaal boqol iyo konton muxuu ku soo saaray neefka inta intuu yaqaana inta inta qof ee cuni karta u garanaya habeenkii baa la kala hoyday iyagu khuuro iyo hurdo ayay ku qaateen muslimiintuna cibaado iyo soo jeed iyo salaad bay ku qaateen roob baa da'ay iyaga mahigaan buu ku noqday wax walba ka daadiyey muslimiintana wuxuu ku ahaa shuux meelba u buuxiyey dhulkana u nabay maalintaas dhammaan muslimiintu diyaar bay iska ahaayeen subaxii markii la waabariistay ee laysku soo dhaqaaqay ayuu rasuulku saxaabada safayey markuu safay ayuu wuxuu u kala sheegayaa meelihii wuxuu leeyahay halkan hebel baa ku dhimanaya waa gaaladii waaweyney halkan hebel baa lagu dilaya halkan hebel baa lagu dilaya meelihii buu sii kala ishaaraya oo waxyaalaha keenaa dhiiranaanta maabujaal baan dilayna ha bartana buu ku dhimanaya halkana hebel waa wax yaxyi baa u sheegay iskama odhanayn ilaahay baa u sheegaya subxaana wa tacaala markuu asxaabta simayey waxyaalo badan baa dhacay oo la yaab leh waxaa ka mid ahayd saxaabada ilaahay wuxuu ku ammaanay muuminiinta inay dagaalka u galaan iyagoo saf ah nin laabta la soo yar jeeda ayuu qoraysaa ku yidhi sawaad ibnu khaziya sawaadoo dib u noqo sawaad wuu fikray wuxu ya rasuul allah waad i xanuunjisaye ii jaro wax la yaab leh waad i xanuunjisaye aan kaa goosto rasuulku maradii uu faydiya iga gooso waabuu ku dhego u dhunkaday ab laga furfuri waaye maxaa dhacay buu yihi yaa rasuul allah waxaanaa soo xaadir aad arkayso waa geeriya dagaal baa la gelayaa waxaana sidhi halka ugu dambaysae sii taabataa jidhka rasuulka ha noqoto calayh isalaatu wasalaam waayo cidda jidhka rasuulka taabata naari taaban mayso sidaasuu dabeetana uu ugu dhegi waxaa kaloo rasuulku lah alayh salaatu wasalaam wallahi laa yuqaatilu lyawma axadun wallahi laa yuqaatilu lyawm fayuqtalu muqbilan gayra mudbirin ila adkhalahu llahu ljana wallahi ninka maanta la dagaalama ee ay dilaan isagoo ku sii jeeda oo aan ka soo jeedin oon baxsanay ilahay jannadu gelinaya janno ah buu yidhi nin saxaabigii jannatan carduha asamaawaat walard ma jannadii ballaarnayd ee samadii harrada leekayd suu yidhi ha suu yidhi bakin bakin baga buu yidhi wallahi oo maxaa kuu kalifay suu yidhi rajaan an akuna min ahliha waxaan rajaynayaa rasuul allow inaan ehelkeeda noqdo ka mid baa tay buu yidhi ehelkeedaatay cumaar ibnu ximaam deete wuxu uhi ka mid baati markiibuu farxay waxooga yaroo timira oo islahaa jicsin aad u haysatid maalmo aad cuntid ayuu la soo baxay deeta wuu isiri cun farxaddii waaba cuni kari waaye wuu iska daadiyey wuxuu uhi wallahi lain baqiitu xataa aakula tamaraati haadi inaha laxayaatun طawiila haddaan cuno intaan timirtaa cunayaa waaba nolol dheer waa inta timir la cunaa timir gacan ku jirta waa intii waa ilbiriqsiyo waa ila dheeraatayba inayn waxay taaganahay lain baqiitu xataa aciisha tisciina sana inaa la xayaatun qasiira haddaan sagaashan jiro waa nolol gaaban buu ku leeyahay isna wuxuu taagan yahay waayo qoomka isku noocba maynaan ahayn iyaga caadi bay jannada ugu soo helaysa innagana waa laynoo sheegaa un jannaa jirta waayo waynu aaminsanahay laakiin aaminaadii baan isku nooc ahayn iyaga waa cayn alyaqiin inay arkayaan baad mooddaa inay arkayaan baad mooddaa waa kii lahaa saxaabi way ii soo uraysa waan arki doonaa uxud markaan marayno nin kusii cararaya gaaladii oo laga soo ordaayo war waa sidee baa la yidhi sui way ii soo uraysaa jannadii ma jannadiaa soo guurtay adduunka timi mise isagaa guuray oo aakhiro ka urinaya waxa weeyaan wax la yaab leh halkaasay gaadheen waata keentay inay iyagii gaaladu isku milmaan mubaarasay sameeyeen mubaarasada saddex nin baa soo baxay laba walaala ah iyo mid ay dhaleen waa waliid ibn cutba iyo cutba iyo shayba saddexdaa isku raasa waxa u baxay saddex ansaariya markii la iswareegtay bay idhaahdeen niman noo ku faatiin waa noo qalantaan laakiin idinkaydin ma rabno waxaanu rabnaa ilmaadeerada iyo maxamed oo noo soo saar rasuulkuna raaskiisii buu saaray qum ya xamsa qum ya cutba qum ya cubayda qum ya cali labadana waa laba ilmaadeera iyo mid adeeriyiin waa raas iyo raas waliid iyo cali waa ugu yaryaraayeen waa isku beegmeen cutba iyo xamsana waa ugu waaweynaayeen cubayda iyo shaybana waa dhexdhexaadka waa isku beegmeen cutba markiiba xamsa waa uu waa uu dilay ilbiliqsiba lama sugin calina kiisa uu ka takhallusay labadii kalena waxay isweydaarsadeen darbad iyo darbad mid walba dhaawac calisa gaarsiisay cubayda ilaa marka dambe uu ka shahiidi doonaabe way soo qaateen saxaabigii kii gaalkaana way way dileen waxaa intaba ka horraysay nin isagu dhaartay oo gaala oo leh wallaahi inaanan fadhiisanayn ilaan ceelashooda ka soo cabo ceelkooda ama hay dilaan wuu soo dhaqaaqayba u dhaaranaya xamsa yidhi daaye iska soo socday wuu soo socday wuu soo socday ceelkii markuu yari jiro xan soo baxay dabeetana way isku bilaabeen hal darbad uu ku dhuftay ayaa lugtii ay finiinta lugtu sida finiinka xoogooda waa wax la yaab labaho ninkii waa gurguurtay dhaartii buu oofinaya isagoo dhaawacan oo lugla ayuu gurguurtay ceelkiibuu ku dhacay ceelkiibuu luqunta kula dhacay wuu ka soo jiiday ceelkiibuu ku dilay weli waxa la idhaha lugt lugtii uu gooyeyna dhiigga waxay u tufaysa xagga gaalada way faashan jireen markii way naxeen wallahi dhiiggaa la inagu soo hirqay maaragtay inagu soo inagu soo burqanaya waxa weeyaan waa waa waa waa waa faal xun bay idhahdeen dagaal dagaalkay bilowdeen rasuulku uu la taliyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markay idin soo markay idinka fog yihiin leebka ku gana leebkana madxista idinka dhammaanin markay soo dhowaadaan warmaha isticmaala markay kaabiga idinla soo saaraanna seefta isticmaala waa qaabka xilligaa loo dagaalami jiray waa in ninkaa fogdee seefta ku tuuri maysid waxa kuu gaadhaa waa leebka un markuu waxooga jirana warankaa gaadha markuu soo dhowaadana waa seefta difaac ahaada buu ihi ilaa aan idiin soo baxayo ducuu micinsada markaa duco ilaahayow intan haddaad halaagto dib laguu caabudi maayo ilaahayow ballankii ii oofi ballankii aad ii ballan qaaday ilaahayow ii oofi gacmuhu taagayey uu taagayey uu taagayey uu taagayey siduu u taagayey ayaa go'uba ka dhacay ilaa abubakr kolba go u soo saaro uu ya rasuul allah ka kala daa rasuul allo u kaadi rasuul allo ilaahay waa kaa aqbalayahay u kaadi ilaa malaa'igtu soo daadegtay oo uu arkay muu soo bixin ayaa mar keliya garabkiisa laga baxay waxay gacanta is haysteen camar ibn nin la yidhaahdo hishaam allahuma salli calaa maxamed la yidhaahdo hishaam ibn camar oo xaaris ibn hishaam la yidhaahdo oo ay walaalayiin abi jahl oo markii dambena islaami doona xaaris ibn hishaam ayay gacanta is haystaan oo saaxiib ahaan jireen suraaqi ay saaxiibka ahayd buu moodaya isma laha ibliis baad gacanta haysataa mar alle markuu soo degay ayuubuu gacantii kala baxay waasuu yihi inii araa maa laa tarawn waxa idaan arkayn baan arkaya inii akhaafu allah ilahay baan ka baqanaya wallahu shadiid alciqaab uu baxsaday ninkiina uu qabtay wuxu yihi xaggeed nooga tegaysaa intuu daafadeeyuu badda isku tuuray waxay yidhahdaan culimmadu laba shay oo runa iyo mid been u dhexda u geliyey inii araa maa laa tarawn waxa idaan arkayn baan arkaya waa run malaa'igtu arkayey wallahu shadiid alciqaabna waa run laakiin inii akhaafu allah buu yihi waa beentii ilahay kamuu baqanay ini yakhaafu sayfa inuu idhaa bay ahayd seefta malaa'igtan ka baqanaya inuu idhaa bay ahayd ilahay hadduu ka baqanayo uu islaami laha mar alla markii uu ka baxsaday ayay malaa'igtiina soo degeen waanay dagaalamayeen ficlan way leynayeen ilaa saxaabada qaar ay idhahdaan waxaanu maqlaynay aqdum xayzuum anoo gaal ereenaya ayuun baan maqlaa saxaabi leh faraskayga u soco malag leh anoo isla seeftii ku dhufuma arkaa kurtii oo gooday rasuulku uu sheegayey markaasuu rasuulku lahaa dalika madadun min asamaai haalisa waa gurmadkii samada saddexaad ayuu ahaa kaas cabaas oo kale markii la qabtay rasuulka adeerkii saxaabi yan nis yar baa soo qabtay oo ansaariya markaasuu lahaa anaa soo qabtay si walle kan imuu soo qaban nin dheer oo cad baa soo qabtay oo faras ballaadhan wata buu yihi yaa rasuulallah anaa soo qabtay buu dhahda deeta rasulku wuxu uhi aamus ilaahay malag buu kugu xoojiye malag baa kula qabtaye aamu gaaladiisii baa lagu bilaabay markaasay muslimiintu weerka bilaabeen waa marka abujahal laba dhallinyari ay dilayaan waa marka la burburinayo difaacooda waa markay cagta cagta loo saaray markaasaa muslimiintu ay dhammaantood midba meel ay ku gaadhaanba ay ku dilayeen toddobaatan nin bay dhulka ka dhigeen oo haldoorkoodii toddobaatan kale gacanta kaga dhigeen oo aynu arki doonno wixii laga yeelay sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu ku sifeeyey dagaalkan qaswatu bader la yidhaahdo walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla idinkoo dulliya oo laydinka xoog badanyey ilaahay baa idin guuleeyey yowma alfurqaan baa loo bixiyey maalintii lagu kala saaray gaalo iyo islaam marka dagaalkaasi waa kaa in sha allah wixii intaa inooga dhimanna waynu dhamaystiran doonaa usbuuca dambe sal allah wasalam ala nabiyina sala allahu alayh wasalam iyo sida diinta islaamku u hana qaaday iyo maraaxishay soo martay waxaynu hore usoo gabagabaynay marxaladii maka iyo waayaheed iyo duruufteedii iyo tallaabooyinkii la qaaday waxaynu gudagalnay marxaladdii madiina sanadkii koowaad baynu dhammaynay sanad labaadkiina barh baynu ka sharaxnay waxaynu ku ercelinaynaa laqbada iyo xuruufta dulmarkooda casharkeennii habeenkii hore intaynaan laqbada bilaabin habeenkii hore waxaa ku jiray hadalkeenna ee halmaan markaynu tilmaamaynay cadadka gaalada iyo sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u qiyaasay u soo saaray xisaab ahaan ugu soo saaray tirada gaalada su-aashu weydiiyey waxay ahayd maxay qashaan maada yanxaruun maxay qashaan ciidankani ka soo horjeedaa waxay qoladii ugu jawaabeen yowman tiscan wa yowman cashra maalinna sagaal neef oo geelay qalaan maalinna toban halkaasaynu ka dhignay neef keliya inkastoo hadalka laga fahmeeyey neefka in boqol isticmaalaan ee haddana maynaan caddaynay sagaal ahayd ama ay toban ahayd marka boqol boqol nin ay ku filan tahay neefka geeli ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xisaab ahaan ay ugu soo baxday in ciidanku yihiin sagaal boqol ilaa kun inta udhaxaysa taqriibanna saasaa bay ahaayeen sagaal boqol iyo konton nin ayay ahaayeen fi sanati haaniya sanadkii labaad min alhijra xadaad waxaa dhacday qaswatu waddaan wa buwaad waalcushayra wa badaran iluula wa qarqarat alkadr walam yaqac muu dhicin fi ljamiici intaasoo dhana xarbun dagaal wa fiiha sanadkanay xadasa dhacday gaswatu badarin alkubraa wa qaynuqaac wasawiiq wa qaynuqaac qowmu waa qolo min yahuudi lmadiina yahuudda madiine ka soo jeeda weeye adharuu waxay muujiyeen alcadaawata lilmuslimiin cadaawad ayay muslimiinta u muujisteen wa khaanuu waxay khiyaameen maa caahadu rasuula sala allahu alay wasalam calayh wixii ay rasuulka kula heshiiyeen iyo ballankay la qaateenna way ka baxeen faxaasarahum sidaa uga baxeenna waynu tilmaanay faxaasarahum rasuulu rasuulku waa godoomiyey sala allahu aleyh wasalam hamsa casharata leyla shan iyo toban habeen ilaa an acjasahum ilaa ay awoodi u rur sheegtay oo awood beeleen oo isdhibeen wa adkhala ilaahayna uu geliyey fii quluubihim qalbigooda alrucba argagax fa dalabuu waxay codsadeen minhu rasuulka sala allahu aleyh wasalam an yatrukahu inuu faraa ka qaado wa ya'khuda amwaalahum xooloodana qaato oo iyaga iska sii daayo faqabila waa ka aqbalay wa daradahum wuxuu ka eriyey min almadiina maca nisaa'ihim wa awlaadihim iyagoo dumarkoodii carruurtoodii wata wa akhada almuslimuuna muslimiintuna waxay la wareegeen amwaalahum xoolahoodii iyo waxusuunahum qalcadahoodii walam tabdi may ka soo wareegin sanatun sanad xataa maatuu kullahum ilaa ay xasuuqmeenoo dhammaadeen oo madheen sanadba kamuu soo wareegin ridii alladii acasa allahu bihi ilaahay ku ciseeyey alislaam islaamka ku sharfay warafaca ilaahay ku dallacsiiyey manaarahu calaamadda iyo muuqaalka islaamka iyo astaanta islaamka ilaahay uu ku dallacsiiyey wadamada ilaahay ku tirtiray ashirka shirki ku tirtiray wakharaba ilaahay ku burburiyey arkaanahu tiirarka shirkigana ilaahay ku burburiyey wa sababuhaa sababta dagaalkana wuxuu ahaa ana rasuula rasuulku sala allahu aleyh wasalam kharaja wuxuu u baxay liyactarida inuu ka hor tago oo u bambaxo ciiran safar iyo qurayshan qurayshileeda raajicatan ka soo laabanaysa min ashaami shaam wa kaana macahu waxaa la socday salaasamiatin wa salaasata cashara rajulan waxay ahaayeen saddex boqol iyo saddex iyo toban nin falamaa calimat qurayshu qurayshi markay ogaatay bidaalika arrintaa arsalad waxay dirtay tisca miatin wa khamsiina rajulan sagaal boqol iyo konton nin liximaayaةi ciidihim oo ay ugu tala galeen safarkooda inay ilaaliyaan wa tijaaratihim iyo ganacsigooda fasaara ilayhim rasuulu rasuulka u dhaqaaqay biman macahu ciddii la socotay waqaatalahum qitaalan shadiida dagaal daranna waa uu la galay waayad allahu ilaahay wuxuu xoojiyey almuslimiina muslimiinta wuxuu ku xoojiyey bilmalaa'ikati malaa'ig fanhasamuu way jabeen almushrikuuna mushrikiintu waa ay jabeen wa tabicahum almuslimuuna muslimiinta ayaa raacay oo dabagalay yaqtuluuna wa yasiruun labadaa howloodun bay qabanayeen qaarna waa laynayeen qaarna waa ururinayeen maxaabiis ahaan ayay u qabanayeen faqutila waxaa laga laayay min almushrikiina mushrikiinta sabcuuna rajulan toddobaatan nin minhum abu jahlin wa usira minhum waxaa laga qabtay sabcuuna asiiran wa qutila min almuslimiin muslimiinta waxaa laga laayey oo ka shahiiday arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin uma amara rasuulu rasuulku wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam bidafni in la aaso qatla almuslimiina waalmushrikiin labada qoloba shuhadadii muslimiinta in la aaso gaalada bakhtigoodana la aaso waxaa loo aasayaa gaalada waxa weeyaan in qofku walow uu gaal yahay haddana wuxuu leeyahay alxurma alinsaaniya xurmaddii bini aadamnimo ayuu leeyahay waa in layska aasa waa in la qariyaa waa in xayawaanka laga laga duugaa laga aasa waa inaanu cudurro iyo wax faafininoo waxyaala xunaanay ka dhalanin warajaca ila almadiina madiine ayuu ku noqday walamaa qaarabaha markuu ku dhowaaday talaqathu waxaa ka hor yimi alwalaa'id hablo yaryaraa bidufuuf iyagoo garaaciya durbaano yunshidna dalaca albadru calayna qisadaasina inaanay saabit ahayn oo aanay sugnayn qisadaa dambe dalaca albadru inaan xilligan la odhanin ayaanu habeenkii hore caddaynay bucista bilxaqi walcadl xaq iyo cadaalad baa lagula soo saaray ya rasuula allah waqafa arasuulu rasuulku waa istaagay sala allahu caleyh wasalam fii qaswati bader biqadiibin fii yadihi ul yar oo uu gacanta ku haystay ayuu la istaagay famara wuxuu soo maray bisawaad ibni qasiya nin laydhaha sawaad ibni qasiya walxaal huwa ninkaasoo khaarijun ka soo yaro baxsan ka soo horeeya min asafi safka fadarabahu wuxuu rasuulku ku dhuftay sala allahu caleyh wasalam bilqadiibi ushi yarayd fii badnihi calooshusaa uga dhuftay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi istaqim yaa sawaad sawaadow istoosi riwaayadda kale bukhaari waxay leedahay istawi yaa sawaad waana isla midkiiun la sinaw ragga fa qaala wuxu uhi awjactanii yaa rasuula allah xeelad buu wataa rasuul allow waad i damaqday waad i xanuujisay waad i xanuujisay oo meel adag baad igaga dhufatay waqad bucista waxaa lagula soo saaray bilxaqi xaq aan dulmi aan lahayn baatil walcadli cadaalad aan dulmi lahayn marka xaq iyo cadaalad baa adigaa ilaahay kula soo saaraye fa aqidnii binafsik naftaada iiga goo naftaada iiga goo waxay igu dhufatay fakashafa arasuulu sala allahu aleyh wasalam can batnihi halkii uu kaga dhuftay ayuu rasuulku fayday oo calooshii marada ka qaaday wa qaala wuxu uhi istaqid ka gooso yaa sawaad ushe qaado oo ka gooso ilaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa bini aadan nebi ha ahaado laakiin qaybka ma oga ninkani xeeladuu maagan yahay iyo hawshuu wato ma oga deetna wuxuu mooday inuu leeyahay igoos aan kaa goosto deetna wuxu uhi haye iga gooso aday ku xanuujisay faactanaqaw sawaad uu ku dhegey waa ku waa dhunkaday wa qabala badnahu calooshiisiibuu dhunkadayoo laga fujin waayo fa qaala lahu rasuul sala allahu alay wasalam maa xamalaka calaa dalik war maxaa kugu qaaday senaad yeesho faqala wuxuuhi ya rasuula allah aradtu waxaan rabay an yakuuna inay noqoto aakhiru lcahdi waxa ugu dambeeyaan arkaa an yamasa jildii jildak saantaydu inay saantaada taabato ayaan rabaa fadacaa low bikhayr waa kan dagaal yimi inaa shahiidaha suurtagala in dagaalkaan ku geeriyoodaa laga yaabaa waxa ugu dambeeyaan sii taabtaa waxaan rabaa inuu noqdo yaa rasuulallah jidhkaaga ibtidaau asra bader bader maxaabiisteedii oo la furanaayo istashaara rasuulu rasuulku wuxuu la tashaday sala allahu aleyh wasalam asxaabahu asxaabtiisa fii ma yafcalu waxaa ka yeelayuu kala tashaday biasraa badrin maxaabiista beder lagu qaqabtay fa ashaara calayhi cumar cumar wuxuu ku ishaaray biqatlihim in la laayo wa ashaara calayhi wuxuu kula teliyay abubakrun abubakarna an yubqiyahum inuu reebo oo uu daayo wa ya'khuda minhum uu ka qaato alfida'a madax furasho maxaa madax furasho looga qaadanaya liyakuuna quwatan lilmuslimiin si muslimiintu ugu quwaystaan cala lmushrikiina gaalada fawaafaqa rasuulu rasuulku wuxuu waafaqay sala allahu aleyh wasalam ra'ya abi bakrin ra'yigii abubakar wa amara wuxuu amray anlaa yuflita axadun qofna inaanu ka baxsanin ilaa bilfidaa'i furasho mooyaane inaan wax kale lagu sii dayn wa kaana min arbacati aalaafin ilaa alfi dirham waxay ahaayeen afar kun oo dirham afar kun oo diinaar afar kun oo dirham aan idhaahdo iyo kun dirham inta udhaxaysa ama alfuqaraa faman yuxsinu alqira'ata walkitaaba qofka yaqaana qoraalka iyo akhriska acdaahu rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu dhiibay casharata min sibyaani almadiina toban ka mid ah awlaadda yaryaree reer madiina liyucallimahum si uu barotaa u tacliimiyo wa kaana dalika fidaahu dagaalkii markii la kala food qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam tallaabooyin doora ayuu qaaday waa dagaalkii koowaad ee muslimiin iyo gaalo isku haleelaan oo isku fara saaraan waa dagaalkii koowaad ee ilaahay gaalo jabiyo waa dagaalkii koowaad ee muslimiintu guulaystaan waxyaalo badan baa soo baxay ugu horreyn rasuulku markiiba wuxuu faray sala allahu aleyh wasalam in la soo baadho ninkii ugu khatarsanaa waa abijahl fircawnu haadi lumma waxaanu tilmaannay ragga ilaahay ku bixiyey laba yaryar bay haayeen laba yaryar oo dhallinyaro ah oo reer ansaareeda mucaad iyo mucawad ayaa ilaahay ku bixiyey waa ninkii isu dhigayey inuu toban malag uu babac dhigayo markay soo degtay calayha tiscata cashar jahannamo waxaa maamula sagaal iyo toban malag ayuu yidhi qurayshay sagaal iyo tobankaa maxamed idinku bajinayo toban aniga igu daaya idinku sagaalka soo hadhay miyadaa iska celinayn buu ku yidhi sagaal iyo toban buu inugu bajinayaae aniga toban igu qaybiya markaa ninkii tobanka malag ku qaybayey laba inanoo yaryar ayaa ku qaybay markaasay uga tegeen geeri rasuulku wuxuu ihi soo ogaada abu- abu jahal cabdillahi ibni mascuud waa ragguu dhibi jiray waa ragguu madaxa kaga taagnaa waa ragguu nafta isugu keenay maka cabdillahi ibni mascuud nin tafeenayaro ee aan ahayn quraysho iskala dhex joogo oo iskaga noolaa buu hayo adhiga raaci jiray markaa ninkaan cid u baqataba la- cid lagaga baqda aan lahayn waa loo soo dhiiranaa cabdillahi ibni mascuud baa raadiyey wuxuu arkay ninkiioo tii ugu dambaysay ku jirto oo sii dhimanaya asee aan weli dhiman dabeetna luquntuu kaga istaagay wuxuu idhi ilaahay ma ku hoojiyey meel daraan lama ku dhigay markaasuu ihi waar maanta yaa guulaystay iska dhaaf waxaas maanta yaa adkaaday suu ihi ilaahi iyo rasuulkiisa waa adkaaday ee adiga ilaahay ma ku hoojiyey ninkaasi kibir wuxuu ka qabo isagoo afka boodhka kula jira oo halkaa ku dhintay oo ciyaal gacantooda ku baxay ayuu haddana cirka isla maraya suu uhi wahal qatalahu wahal wahal fawqa rajulin qatalahu qowmu ma nin reerkiisii dilay baan ka weyne markaasuu cabdillahi bin mascuudna ku leeyahay laqad irtaqayta martaqaa sacbin yaa ruwaci lghanam adhi jiriyo u xumi meel aanad weligaa gaadhin baad maanta gaadhin ma maantaad luqunta idinku taagan tahay meel aanad weligaa gaadhin baad gaadhin buu yidhi adhi jiriyo cabdillahi bin mascuudna wax kale mu samayne luquntiisi wuu soo goostay wuu soo laalaadiyey rasuulku ku hortuuray calayhi salaatu wasalaam rasuulku mar alla markuu arkay ayuu sujuud u dhacay wuxuu uhi nin alla ninkii doonaya inuu arko fircawnu haadi lumma fircoonkii ummaddani ninkaa ha eego waxa kaluu faray mujrimiintii khatarta ahayd ee reer maka in lasoo tirakoobo deetna waa lasoo tirakoobay raggii ugu khatarsanaa gaar ahaan maalintaynu soo maraynay ee rasuulka madheerta iyo uuska iyo dhiigga la saaray raggii qoslaya ee ee doonaya inay ka maadsadaan raggii oo la wada laayey ayaa waxaa lagu soo ururiyey meel gudaafada qaliib la yidhaahdo god noocaasaa lagu soo ururiyey nin baa laakiin weli dhiman waxa weeyaan umaya ibnu khalaf waa ninkii bilaal cadaabi jiray ee dhibaataynayay umaya iyo safwaan ibnu umaya oo inankiisiiya labadaa oo meel iska taagan oo am- anfariiray oo naxay oo yaaban ayaa waxaa ku soo baxay cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawfna umayay saaxiib ahaan jireen gaalnimadii hore deete wuxu uhi yaa cabdishams cabdishamsi baa la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu cawf deete wuxu uhi magacaa layma layma idhaahda imike cabdiraxmaan baa la yidhaha su uhi waar anigaa wax walba wuxuu sitaa markaa cabdiraxmaan ibnu cawf duruuc bira oo kuwii dagaalka ah oo uu ka soo gurtay nimankii la laayey wuxu uhi waar iska tuur kuwanoo anigay kaxayso waad taqaanaa anaa kaaga lacag badane anigay kaxayso cabdiraxmaan wuxu uhi waxaan iska tuuray duruucdaydi waxaan kaxaystay eh, umaya iyo safwaan oo doonay hadhow madax furashayn laga qaato in yar markuu soo waday bilaalun baa arkay aninkuu soo mariyey dhowr iyo toban sannadood oo ciqaaba ayaa arkay dabeetana ansaartii buu yeedhay yaa ansaar allah ra'sa alkufri umaya laa najawtu in naja ansaaray waa kan gaalada madaxeedii walle hadduu badbaado anaan badbaadayn midka ayaa maanta dhimanaya cabdiraxmaan wuxuu dha waar ka daa waar anigaa soo asiiray waar anigaa soo qafaashay waar maya buu yidhi maba dhagaysanayaba waxaa u muuqataa ninkani wuxuu yeeli jiray hogaanku ku xidhi jiray sallaxu saari jiray cadaabku soo marinayay cabdiraxmaan markii ansaartiina isku wareejisay wuxuu uhi waar waar jiifso ubruk wuu fadhiistay wuu isku dul tuuro wuxuu yidhi malaa markaad fadhiisato dee adiga way ku ilaalinayaanoo seefka ugu dhufan maayaan nimankii baa fadhiistay buu isna isku dul tuuray cabdiraxmaan xal kale keenano hoostay ka soo gelaya seefihii seefihiiba nimankii cabdiraxmaan oo dul saaran ayaa hoosta laga dilay ilaa la yidhaahdo seefihii qaar ka mid a cabdiraxmaan lugtay ka gaadheen bilaal maalintaas ayuu ka aargoostay ee, allahuma la- ee, safwaan isagu waa ka badbaadeeye umaya iyo inankiisii cali buu ahaa halabadaasay ahayn safwaan waa muddo dheer uu noolaa hataa uu islaamayba akhirkii qadiyadaas bilaal wuxuu ku laab qabowsaday dhibkii la gaadhsiiyey gacantiisa ku dhammaysto uu kaga goosto waxaa la soo ururiyey nimankaa waaweyn qaliibkii baa la isugu keenay rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa caado ahayd ninka guulaystaa saddex maalmood inuu bartaa sii deganaado oo inaanu baqayno cidna waxba iskaga tirnayn waa inuu halkaa iskaga cunto karsadaa iskaga deganaadaa saddex maalmood maalin saddexaadii ayuu u dhaqaaqay halkii ay yaalleen iyagoo uray deete wuxu uhi yaa macshara quraysh qurayshay anigu waan helay ilaahay ballankiisii wuxuu ii ballanqaaday iyo guusha waan helay idinna wixii ilaahay idiin ballanqaaday guuldarra iyo cadaaba ma haysaan Ca- cumar baa wuxuu ihi yaa rasuul allah ma mayd baad la hadlaysaa bakhtiyey oo baaba'ay deete wuxuu ihi yaa- wallaahi maa antum biasmaca mima aquul hayra annahum laa yujiibuun wallaahi idinkiiya idinku iyagiiyo idinku isku sidaa u maqlaysaan waanay soo celinaynu waanay soo celina waanay jawaabayne wallaahi waa hayaan buuhi hadalkayga oo maqlaya imisaan idinla hadlaayey imisaan idin baraarujinayey naar idinka abhinayey ma haysaan maanta uma taabateen taasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey qaniimooyinkii baa lasoo ururiyey qaniimooyinkii waxoogay ismaandhaafka ku yimi saxaabada waayo qaniimo hore may arag dhallinyaradii waxay idhaahdeen annagaa gaalo fogaynoo erinay odayaashiina waxay idhaahdeen annaguna annagaa soo ururnay qaniimada annagaa soo ururnay idinka eryanayaana hadday laydinku soo laabto dee annagaa nugu soo noqon layde annagaa idin difaacahay qoladii rasuulka ilaalinaysana waxay idhaahdeen hawsha ugu muhiimsanayd ba annagaa hayni annagaa rasuulka ilaalinayni qolo walba waxay leedahay annagaa leh ilahay wuxuu soo dejiyey yasaluunaka cani alanfaal qul ilanfaalu lilahi warasuul qaniimaday kaa waraysanayaan rasul ilaahay iyo rasuulkaa qaybinaya markaasaa loo qaybiyey si waxa loogu qaybiyey maxaabiista lasoo qabtay waxay ahaayeen horta inta la laayey sagaal iyo lixdan bay ahaayeen koob iyo toddobaatanna maxaabiis bay ahaayeen markaa markii meel dhexa la marayo maxaabiista waxaa ku jira mujrimkii weynaa ee rasuulka u quuday inuu madheerta saaro cuqba ibnu abi mucayd isagu maxbuus mama noqon karaba waa dembiilo dagaal wuxuu sameeyey buu isogiyey marka meel dhexa la marayey ayuu rasuulku u yeedhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi yaa cuqba ma garanaysaa wixii aad samaysay siduu yaa maxamed istabqinii libanaati markaasay calaacalaanay tawaawacaan maxamedow waxaad ii re- ii reebtaa ood ii daysaa haydiline hablahayga ii daa buuhi hablo badan baan leh wuxuu uhi libanaatika naar hablahaagii adigaba naar baydan hurran cali buu u dhiibey ee riwaayadka qaarna waxay leeyihin zubayr ayuu u dhiibay u yihi kurta ka jar halkaasuu wuxuu ku biiray markaa toddobaatan kuwii la laayey toddobaatan buu ka dhigay toddobaatankii kale ayaa lasoo qaqabtay rasuulku wuxuu ku ballamiyey saxaabada wanaajiya buu yidhi qolooyinkan maxaabiista ah ha la wanaajiyo ansaartaa u badnaa gacanta ku haysayoo waxay gaadheen ansaartu inay cuntada qiimaha badan ay siiyaan maxbuuska iyaguna taliyata ay cunaan oo idhahdaan waa dardaarankii rasuulka haddaba waa gaal ninka la hayaa haddana wuxuu leeyahay ha la wanaajiyo ila ilahi baa yidhi inamaa nudcimukum liwajhi illah Eh, wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman wa asiira waa asiirkii kani sidaasaa loo hayey meel dhexa marka la marayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu la tashaday riwaayada bukhaari iyo muslim waxay tilmaamaysaa in uu la tashaday abi bakr iyo cumar oo midba tale uu siiyey sida kitaabkeenu qoraay waxaa laakiin ka cajiib badan riwaayadda termedi iyo ibnu maaja iyo keyrkii saddex saxaabi baa talada ka dhiibtay saxaabiga hore wuxuu ahaa abi bakr oo ilaahay naxariis iyo dabacsanaan iyo dhibirsanaan siiyey wuxuuhi yaa rasuul allah maxaabiistan anugu waxaan ku talin lahaa in niman kale aan la laynin laba arrimoodba awgood arrinta koowaad waxa weeyaan inay islaamaan baynu filaynaa oo ay hadhow cududu inoo noqdaan oo inaba mar baanu gaalo ahaan jirnay inay iska soo islaamaan baa suurtagala mar labaadka asxaabtaadu waa fuqaro way soo qaxeen xoole ay soo dhacsan lahaynna waa kuwa waayey nimanka ha laga qaato xoolo oo ha lagu ha lagu xoogaysto xaaladdana ha lagu hagaajiyo waa la dhegaystay isagii waa ra'yigiisii iyo sababtiiba uu raaciyo u macneeyey cumar baa la dhegaystay cumar wuxu uhi yaa rasuula allah aniga hebel hebel ii dhiib waa kii cid igu xigay ee maxaabiista ah calina walaalkii u dhiib caqiil ee lamsana xamsana cabbaas u dhiib walaalkii nin walbaaba walaalkii ha biraayo nin walbaaba walaalkii dhegta dhiigga ha u daro si ilaahay u ogaado buu leeyahy u sababaynaya ilaahay inuu ogaado qalbigeenna inaan naxariis gaalo iyo jacaylkoodu uu beri horeba ka madhay ilahay baynu tusaynaaye nin walbaaba ninkay xiga kurtaa ka guro waa ra'yi adag weeyaan waxaa ka sii adag cabdillaahi ibnu rawaaxa ra'yigiisa cabdillaahi wuxu uhi yaa rasuula allah innaka fii waadin kasiiri alxatab rasuul allow tog baynu joognaa xaabo badane seef ayaan loo quudhine xaabo soo ururiyo nimanka gub toddobaatankaba toddobaatankaba gub buu yidhi rasuulku wuu qoslay calayhi salaatu wa dhow la caddeeyey wuxuu uhi ina allaha la yaluinu quluuba rijaalin حتى تكون ألين من الماء ويشدد قلوب رجال حتى تكون أقوى من الحجارة إلهي قلوب ترقى غاركود وتشلعيا إلهي بيها كتلعسناته qaarna qalbigooda ilaahay waa adkeeyaa waa uu adkaadaa ilaa uu dhagaxa ka adkaaday buu yidhi ibra abubakarow waxaa kuu tusaale ah nebi ibraahim nebi ibraahim iyo nebi ciise markuu nebi ciise lahaa in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta algafuur raxiim haddaad ilaahay u cadaabtana waa addoommahaagii haddii aad u dembi dhaaftana dee ilaahay gafuur raxiim baad tahay nebigaas iyo ciise iyo nabiyullahi ibraahim ayaad la mactay faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuur raxiim labadaa nebi adiguna cumarow waxaad la tusaale tahay nabiyullaahi muusa ayaa tusaalihiisii ilaahay wuxuu wuxuu nabiyullaahi muusa lahaa rabbana dmis calaa amwaalihim markuu ka quustay ilaahay oo maalkooda baabi'i washdud calaa quluubihim qalbigoodan dhagax ka dhig falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaab alaliim ilaahay ow aanay rumayninba ilaa ay cadaabka arkaan oo indhaha ka qaadaan adiguna cabdillahi ibnu rawaaxow waxaad la meeqaad la tusaale tahay nabiyullaahi nuux marka uu yihi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara midba ha kaga tegin gaal arlada qofnaba mid yar iyo mid weyn markaa waxaa ka muuqata laba arrimoodba ra'yiguu rasuulku qaadanaya u muuqdaa oo cadye waxa uu ku cad yahay tusaalayaasha nebiyadu siiyey muusena wuxuu ku shabahay cumar cabdillahi ibn rawaxana muxuu ku shabahay nuux laakiin abubakr wuxuu ku shabahay laba nebi waa ibraahim iyo ciise inuu ra'yigaa u janjeero way muuqataa waxaa kaloo muuqda rasuulka dabeecadiisa waxa ahayd sala allahu aleyh wasalam maa khuyira bayna amrayni ila ikhtaara aysarahuma laba arrimoodba haddii la dooransiiyo weligiiba arrinka fudud buu qaata ka fududna waa muuqdaa wuxuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu xoojiyey ra'yigii abubakar wuxuuhi waa nimankaasi ninkii wax haya xoolo fiicana laga qaado afar kun oo dirham ilaa kun dirham weliba waxaa loo qaybinayey saddex qolo saddex qolo haa ayaa loo qaybiyey maxaabiista qolo waxa weya qolaan waxba haysanin adigu taqriiban laba saddex nin baa la sheegaa oo rasuulku iska sii daayey waxaa ka mid ahaa nin la yidhaha abi ciisa aljumaxi abi ciisa wuxuu ahaa nin shaacira oo faqiira oo carruur badan wuxuu ihi maxamedow iska kaysii daa waxna ma hayo waxna ma aqaano gabayaabaana macdo aruntan gabayga idiin bara maya baa la yidhi dabeetana shardi baa lala galay inaanad ila waa gabayaayo waa idaacad hadduu ummadda kugu soo istaadho waa lagugu soo istaarhmaya inaanad gabay dambe ee aanad la istaagin oo rasuulka ka soo horjeeda hayee buu yidhi waa la kala saxeexday iska sii daaya qolada fa imaa manan baa la yidhahya kuwa qolo kalena waa kuwaan waxba haysan laakiin waa aqoon-yahano oo qoraalka iyo akhriska yaqaana deetna waxa la dhalinyarta madiina ninkii ooba toban dhalinyaro ah noo bar waayo waxa laga qaaday lacagta waxaa ka muhiimsan aqoonta alqira'a waalkitaaba waayo islaamku waa islaamkii cilmiga iyo aqoonta iyo qoraalka iqra' baa ugu horraysay akhri nuun waalqalam ilahay xataa qalinka waa ku dhaartay marka aqoontu waa shayga qiimaha leh waxaa la yidhi bar carruurtan iyo nacday ka raandiis iyo faa'iido badan tobankaasi waxay sii barayaan boqolaal kale yana sii barayaan waana da' yaroo nin weyn haddaad bartay dee baruugaa soconaya laakiin ninka yari maskaxdiisuna waa fresh waanu muddo dheerna waa uu ilaahay haddii u daayo waa kula joogay qolada kalena waxaa laga qaadaya lacag ilaahay waa ku canaantay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababta loogu canaanaya maaha maxaa loo sii deynayaa maxaa looga qaadanaya maaha waayo qur-aankaa sheegay fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa inaad iska sii dayso gaalka iyo inaad lacag ka qaato labadoo kuu furantay laakiin waxa ilaahay uu ku qabsaday rasuulka waa dagaalkii koobaade nimanka in la jilciyaabay ahayd hadhow markay jilcaan ama siidaa ama lacag ka qaad waa markii koobaade in la jilciyaabay ahayd dabcanna waa u dhacdo ragga lacagta laga gurtay dagaalkii uxud bay soo wada xaadireen ragga lacagta laga qaaday cudud bay noqdeen oo haddana dagaalkii kale way soo galeen qolooyinka lacagta laga qaadaya waxaa ku jira rasuulka adeerkii adeerkii ruma cabbaas iyo laba u ilmaaderiin oo cali la walaala ah caqiil iyo xaaris ibnu abi aalib cabbaas wuxuu ku andacoonayaa yaa rasuul allah anugu islaam baaban ahaa waan islaam baan ahaa ee waa la anaga muuqaalkaaga xaggaasaad ka soo jeeda iyo waxaad qarsanaysana alla isla og annagu alla madayen laakiin kala ma ogin ilaahay wuxuu gaarkan kala siiyey ciidanka ma la socotay haa khalaas deetna waxaa yidhi rasuulkii xaaran iyo tallabada inaneed adeerka u tahayba soo bixi deetna wuxuu yaa rasuul allah ijcalnii ataka
waa la jeediyey bishii shacbaan bay والعدش حرام فطالين الناس تبكي كيد بعده ويتهذب خلقه اخلاق دي اي توقف يتبع عليه اي سنة وفيها سنة كنا اوجب الله الى عوة زكاة الفطر زكاة الفطر